bismi illaahi raxmaan iraxiim horta waxaan kaloo rabaa inaan ka jawaabo su-aal oo uu guddoomiyahii ka tegay laakiin uuna weydiiyey xildhibaan cabdirasaaq oo su-aal muhiimeed uu yidhi inflationka iyo macnaha haddii inta dowladda ay contributionka dowlad sameynaysa ee ku darayso annaga markii aan sharcigaan sameyneynay oon sharcigaan dib-oegis ku sameyneynay hintasharciyeedkan si aad la socotiin dalkeenna waa dal islaama wax walba oo aan sameynaynana dastuurka ayaa mataqaanaa u adeegsanaynay tan dambana waa ka jawaabi doona anagoo isticmaalna dastuurka qodobka saddexaad mabaadi'da aasaasiga ah dastuurka soomaaliya waxaa saldhig u ah waxaa saldhig u ah qur-aanka kariimka iyo sunnada nabigeena moxamed naxariis in nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuuna ilaalinayaa maqaasidda ujeedooyinka shareecada iyo cadaaladda bulshada marka maadaama diinteenna ay ay ribada aysan ogolayn marka sharcigan aan qoraynay gunnooyinka iyo waxaas mar walba waxaa noo ahaa inaan dib ugu noqonno qodobkaa saddexaad ee dastuurkeena ayaa marba dib ugu noqonayna midda saddexaad oo lagu wareersan yahay oo waxaana leeyahay ciidamo eegaalka waxaa laga wadaa waxaa waaye waa security services haddii aad fiirisid dastuurka yahaya english vershinkiisa yahaya english vershinkiisa yahaya haddii aad english maya waxaan ka wadaa sug sug raalli aad wax yar okay waxaa marka ciidamada la qeexayay ayaa waxaa ingiliishka wuxuu leeyahay security services marka kaas ayaa noogu daray okay